إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه wslama tasliima kaiira waxaynu xusi doonaa halkan kelmad ku saabsan qiyaamu ramadaan soomka marka dadku ay maalintii oo dhan soo sooman yihiin ee ilaahay u sooman yihiin habeenkiina inay qiyaam ku daraan qiyaamkaasoo macnihiisu yahay cibaado habeenkiiya waa cibaado markaas salaad la gudanayo salaaddaa waxaa loo yaqaanaa salaatu taraawiix salaatu taraawiix waxaa loogu magacaabay nasashadan ragcadaha dhexdooda la nasanayo marka afar ragcadood la tukado tarwiixaa yar nasashadaa darteed baa salaatu taraawiix loogu magacaabay waxaa haddaba salaatu taraawiix ay tahay oo islaamku u arkayaa salaad sunno ah waxay sunno u tahay raggii iyo dumarkii labadaba qolo waliba inay tukato sunnay u tahay raggoo qura kuma qaydaha waxaa lala imanayaa cishaa'iga dabadii iyo witriga ka hor salaada witriga la yidhaahdo ka hor waxaynu soo qaadan doonaa bal axaadiidta ka hadlaysa salaada taraawiixda xadiid ay al-jamaaca warinayaan culimada markaas ummahaatu sita qaar ka mid ihi abi hurayra nebiga uu ka maqlay sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu ahaa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yuragibu fii qiyaami ramadaan min hayri an ya'mura fiihi bicaziima nebigu waxa uu dadka muslimiinta ah fari jiray buu leeyahay saxaabiga abi hureyre in qiyaam lala yimaado bisha ramadaan oo dadaal cibaado habeenkiiya lala yimaado iyadoo aanu amarkaa ka dhigi jirin mid farad ah oo aanu sida faradkaoo kale noogu adkaynayn waxaanuu nebigu odhan jiray sala allahu calayhi wasalam man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi qofka ilaahay u cibaadaysta bisha ramadaan habeenkeeda isaga oo rumaysan shayga loo ballan qaadee loo yaboohaye ajriya isaga oo muxtasib ahoo aan muraa'i ahayn oon ciid ismaqashiinay waxyaabo kalena u jeedin laakiin ilaahay uun ula jeeda cibaadadaasoo ajri kaga doonaya waxaa loo dhaafaa wixii horreeye dembigiis ahaa dee qofku dembigii uu soo gelaya haddii laga masaxo khayraadu weyn buu la kulmay waxaa caaisha ay ka soo warinaysaa nebiga sala allahu calayhi wasalam waxay leedahay habeen buu ku tukaday masjidka masjidkii nabowiga ahaa ee dadka muslimiinta uu nebigu ku tukinayay buu habeen ku tukaday markaasay dad baa ku dayday cibaadadii uu habeenkaa gudanayay iyo salaaddii bay dad ku xidheen dadkaasi aad bay u bateen habeenkii labaad buu haddana tukaday markaasay sii bateen habeenkii saddexaad bay isu yimaadeen ise iyaga oo doonaya inay nebiga ku xidhaan taraawiixda dabeedna habeenkaa saddexaad umabuu soo bixin nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam markii haddaba uu waa bariistay ayuu dadkii la hadlay arrinka uu ujeeddadiisu ahayd ama soo kordhay buu u sharxayaa kolkaasaa waxau idhi wixii aad samayseen waan arkayay iyo arrinkii cibaadadii a u soo diyaargarowdeen taraawiixdii aniguna idinmaan soo bixin buuri waan idiin soo bixi lahaayee waxa ii diiday uun inaan idiin imaado habeenkaa saddexaad oon taraawiixda idin tukiyo waxaan ka cabsaday in la idinku waajibiyo oo markaa idinkiina ay isku adkayseen laasimteena ay noqotay mid aydaan ka fuqayn habeennaba aydaan habsaamayn in waajibba laga dhiga ayaan ka cabsaday dabeedna dee hadday farad noqoto culays iyo takliif baa soo kordhaya iyadoo nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadda u naxariisanayo ayuu dabeedna iska daayey markaa macnuhu in la joojiyey maaha laakiin jamicii la ysugu imanayay iyo tukintii nebigu tukinayay buu markaa hakiyey mashruuc markaa way tahay oo waa la tukanayaa laakiin nebigu xigmadda uu markaa dadka isugu keeni waayo jamacnimo ugu tukin waayey ayaa taa ahayd idan markaa qof waliba gurigiisa ha ku tukada u macnuu noqonaya amaba masaajidka ha ku tukadee laakiin ururkiibuu nebigu ka daayay wakhtigaa haddaba taraawiixda iyadoo sidaa mashruucu ahoo jirta tirada ragcadaheedu waa intee waxaa muhiima inaynu kala ogaanno shayga nebiga ka sugma calayhi salaatu wasalaam ee uu tukaday iyo inta markaa culimmada islaamku ay jeclaysteene iyagu ay ku dareen nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa ay leedahay caaisha markay taraawiixdiisii sheegaysay ramadaan iyo khayrkii macnaha ramadaan iyo koob iyo tobanka bilood ee kale midnaba salaadiisu kamay badan jirin koob iyo toban ragcadood maa kaana yaziidu fii ramadaana walaa fii hayrih calaa ixdaa casharata rakca koob iyo toban ragcadood may dhaafi jirin salaadiisu ramadaan iyo khayru marka halkaa waxa ay ku caddaynaysaa salaaddii nebiga calayhi salaatu wasalaam bisha ramadaan dhexdeeda uu tukaday iyo qiyaamkiisu nooca u ahaa waxa labaadoo isagana xadiiduu ka sugnaaday wax ka sheegaya salaaddii nebiga calayhi salaatu wasalaam jaabir ibnu cabdilaahi jaabir waxa uu leeyahay nebigu wuuna tukiyey salaaddii taraawiixda siddeed ragcadood iyo witrigii oo isaguna saddexa dabeed koob iyo tobankaa ayay ku ekaatay habeenkaa kolkuu sidaa nagu tukiyey iyo habeenkii labaadba habeen saddexaadkiibay dadku isu diyaariyeen inay sugaan si uu u tukiyo salaaddii taraawiixda falam yakhruj ilayhim umaba soo bixinba markaa jaabir laftiisu waxa uu caddeeyey waa xadiidkaa labaade salaaddii nebigu inay ahayd calayhi salaatu wasalaam koob iyo tobanka ah ubay ibnu kacab saxaabigaa la yidhaahdo radia allaahu canhu oo quraa'adii qur'aanka dusha ka haysay ahaa ayaa nebiga u yimi maalin maalmaha ka mida calayhi salaatu wasalaam dabeedna waxa uu yidhi arrin baan sameeyey xalayto aan anigu ku ijtihaadoon ku dadaalay nebigu su'aal buu weydiiyey markaasaa waxau idhi wamaa daaka yaa ubay arrinkaasi muxuu ahaa ubay ibnu kacbi haddii aad tahay ubayi waxau idhi dumar baa jira gurigayga joogay oo iga ag dhowaa dabeedna waxay yidhaahdeen innaa laa naqra'u alqur'aan fa nusallii bisalaatik wa sallaytu bihinna hamaaniya rakcaatin wa awtartu dumarkaasi waxay iga codsadeen inaan taraawiixda tukiyo iyagoo ka cawday inaanay qur'aanka dusha ka akhriyi karayn waan ka yeelay dabeetana waxaan tukiyey siddeed ragcadood iyo witrigii oo saddex ah koob iyo tobanka ah dabeed nebigu waa iga aamusay buuhi sala allahu calayhi wasalam macnaha daliilkaasi waxa uu caddaynayaa inuu ka raalli noqday nebigu shaaric buu ahaa markaa shay aan bannaanayn ama siyaada ku jirta ama nuqsaani kamuu aamusaynin sidaa awgeed baa culimmada islaamku waxa ay tilmaamayaan taasi inay tay tii waalidka ahayd ee nebiga ka soo aroortay calayhi salaatu wasalaam waxaa la daba sugnaatay oo iyada qudheedu saxiixa sanad sugan ku sugan cumar binu khadaab radiallaahu canhu iyo cuhmaan in iyagu ay tukan jireen calaa cishriina rakca labaatan ragcadood jumhuurulfuqahaana sidaasay qabaan oo markaas siday fuqahaadu u badan yihiina tirmidi waxa uu leeyahay akharu ahli alcilm calaa maa warada can cumar wa cali wa hayrihimaa min asxaabi annabiyi sala allahu calayhi wasalam cishriina rakca ahlulcilmigu sida ay u badan yihiin waa taa markaa ka sugnaatay asxaabta qaarkood oo iyaduna ah inay labaatan tukadeen asxaabta qaarkood marka waxa ay leeyihiin culimmadu ibnulkamaal ibnulhumaam sida uu xusayo addaliilu yaqtadii an takuuna sunnatu min alcishriina maa facalahu annabiyu sala allahu calayhi wasalam huma tarakahu khashyata an yuktaba calayh waalbaaqi mustaxab oo waxa uu xusayaa intaa nebiga haddii ay ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam koob iyo tobankaasi inta kale lafteedu sunno mudlaqahun in loo arkayo oo la siyaadin karo markaa culimmada islaamku taa waxa ay u arkayaan inay bannaan tahay asxaabta qaarkood inay ka sugnaatayna way tilmaamayaan labaatanka ragcadood inta dheeraadka ah ee koob iyo tobanka ka dheeraadka ahayna sunno mudlaqa ayay noqonaysaa oo markaa qofkii inuu tukanaya ama dadkii jamaca isugu yimid laakiin inta waalidka ah ee nebiga ka soo aroortay iyadu koob iyo tobankaasay noqotay witrigaa iyo siddeedda ah sida markaa saddexdaa xadiida aynu soo xusnay ay tilmaamayaan waxaa haddaba iyaduna habboon in jamac lagu tukado salaada taraawiixda oo keli waa lagu tukan karaa laakiin waxaa fadli badan in jamac lagu tukado cabdiraxmaan ibnu cabdilqaadir waxa uu leeyahay cumar binu khadaab radia allaahu canhu ayaan soo raacay habeen ramadaan masjidka xaggiisa ayaan u soo baxnay dabeed markuu masjidkii yimid cumar ayaa waxa uu arkay dadkiioo tukanaya salaaddii taraawiixda laakiin kala tagtagsan oo qof laga yaabo inuu goonidiisa isaga tukanayo dhowr kalena ay isku xidheen oo gaar ay u tukanayaan markaasaa waxa uu idhi waxa aan arki lahaa ama ila habboon low jamactu haaulaa'i calaa qaari'in waaxid la kaana amthal way habboonaan lahayd intan haddii aan isu wada geeyo dabeedna jamaca ay isku noqdaan nin qaariyaho qur'aanka si wanaagsan u akhriyo xaafidana aan u sameeyo oo uu tukiyo way habboonaan lahayd ilaa waxa uu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ya'ummu alqawma aqra'uhum likitaabi illaahi tacaala qolyaha waxa u imaam noqonaya meel isugu yimaada qofka ugu qaarisan ee qur'aanka itqaan ku sameeyey ee sugay dabeed arrintii buu go'aansaday imaamkii muslimiinta ayuu cumar binu khadaabna wakhtiga ahaa ubay ibnu kacbi saxaabiga la ydhaahdo oo hore aynu u soo sheegnay xadiidkii uu warinayey ayaa uu ka dhigay imaamkii dadka tukinayay qur'aankana aad buu u yaqaanay waanu xafidsanaa waana ninkii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku lahaa ilaahay waxa uu ifaray in aan kugu dul akhriyo suuradda la yidhaahdo lam yakun ee uu lahaa ilaahay miyuu magacaabay dabeedna uu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam haa ilaahay wuu ku magacaabo ubayi ku dul akhri buu igu yidhi nebi maxamedow dabeedna waa kii ooyey farxad uu faraxsan yahay awgeed cumar dabeed imaamkii waxa uu ka dhigay ubay ibnu kacab dadkiina sidaasay uu ubayi ku tukinayay iyagoo jamaca habeenkii dambe ayaa cumar haddana uu soo baxay markii uu arkay salaaddii oo isku tubadhacday iyo iyada oo nin keliya wada tukinaya dadkii jamac keliyana ay yihiin aad buu ugu farxay dabeedna waxa uu lahaa nicmat albidcatu haadi waalatii yanaamuuna canhaa afdalu min alatii yaquumuun shay bidcaahoo lasoo kordhiya tanaa u fiican sunne ayay tahay laakiin wuxuu uga jeedaa bidcadii luqawiga ahayd oo ah shay la bilaabo ta ay ka seexanayaan baa laakiin sii wanaagsan buui oo waa tahajudka la tukanaya habeenka qaybtiisa dambaa sii fadli badan buu isagu leeyahay afartaasoo bukhaari ibnu khusayma bayhaqi iyo culimo kaleba ay wariyeen maxaa lagu akhriyayaa haddaba salaada taraawiixda laysa fi lqiraa'ati fii qiyaami ramadaana shay-un masnuun shay gaar ahoo ku soo arooray ma jiro oo layidhi ha lagu akhriyo uun salaada taraawiixda oo aan laga beddeli karin ma jiro laakiin salafu saalix ummaddii islaamka qaybtoodii hore waxaa ka sugnaatay inay ku akhriyi jireen laba boqoloo ay ku akhriyayaan sida awgeed baa qaarkood ulaha ay cuskan jireen dheeraynta qiradaasi ay la dheeraynayo qaarkood waxa ay ku tukan jireen siddeed ragcadood ama laba iyo toban ragcadood bay suuratulbaqara ku tukan jireen waxaa kaloo iyadana culimmada qaarkood ay xusayaan in ay habboon tahay inaan laga yaraynin qur-aanka dhammaystirkiisa ay habboon tahay in lagu dhammeeyo markaa nebiga kamay sugnaanin qur-aanka in lagu dhammeeyo salaada taraawiixda laakiin waa shay ay culimmadu iska jidaysteen oo iyada laftigeeda ay iska isticmaalaan waxa uu leeyahay axmed ibnu xambal radia allaahu canh bisha ramadaan dadku qur-aankay ku cibaadaysanayaan laakiin waxa habboon dadku wixii ay kari karayaan walaa yashuqu calayhim ee aan dhibaato ku noqonaynin ee ay isla afkartaan inay ku cibaadaysan karaan een barhkooda mashaqo ku ahayn in markaa ay ku tukadaan oo ay ku cibaadaystaan ayaa wanaagsan wataqdiiru bixaali nnaasi awlaa dadka arrintooda in la tixgeliyo ayuunbaa habboona haddii ay dheeraynta iskala raali noqdaanna ay fiican tahay hadday gaabsan karaanna ay fiican tahay laakiin kollayba salaadu waa salaad ilaahay loo tukanayo in la dejiyo oo duma'niinadii iyo arkaantii salaaddu ay lahayd la dhammaystiro rukuucdii iyo sujuuddii oo degdegaasi aanu gaadhsiinin heer khalkhal uu salaaddii ku dhacayo waa arrin lagama maarmaana weye maxaa yeelay muhiimaddu waa in ilaahay la raaligeliyo cibaado saxiixa loo tukado laakiin ma aha in intoo la xuso oo dabeetana la ordo lagu kala yaaco taraawiixda axkaamtii ku saabsanayd innagoo mawaadiic dhowra ka hadalnay intaasaynu ku soo koobaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu